barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysaa waa khamiis sagaal iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo idaacadda duhurnimo aan idhaahdee waxaa idinla socodsiinayaa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilaaqaantay oo deegaanada puntland ka wada barnaamij dhirayn ah oo lagu soo noolaynayo bilicda magaalooyinka
magaalada hadda galdagob oo kale bursaalax oo kale burtinle oo kale xarfo waxaa looga faa'iideeyey in meelaha magaalada santarkooda lagu beero gaalkacyo laftigeeda waxaan u bedelnay isbitaalka weyn oo kale dhirbaan ku beerna badan waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhismayaasha dabaqyada ah oo ku soo badanaya magaalada boorama iyo dhallinyaro shaqooyin ka hela kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
codkaasi dabaxsan ee fanaanka cabdi tahliil iyo ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida
madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga neto in ay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda azof hadalka madaxweyne boroshenko oo lagu daabacay wargeeska biild ee ka soo baxa dalka jarmalka ayaa imaanaya xilli ay jirto xiisad ka dhex aloosan ruushiya iyo ukrain khamiista maanta ah madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo dalalka ukrain iyo ruushiya madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyayaasha labada dhinac wuxuu sheegay in uu sii wadi doono dadaalada uu uga kala dib qaadayo labada dhinac islamarkaana uu madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka valadimir putin iyo donald trump uu arrintani kala hadli doono marka ay isku arkaan shirka g labaatan ee dalalka ugu dhaqaalaha sarreeya caalamka shirkaas ayaa kowda bisha disembar ka furmi doona dalka argentiin wakaaladda wararka ee associated press ayaa arbacadii shalayto baahisay warbixin ay ka qoreen xero ama goob xabsiga oo lagu hayo dadka bilaa sharciga ah iyo kuwa baadhitaanadu ku socdaan oo ku taala gobolka texas ee dalka maraykanka waxaanay sheegeen in wiil dhallinyaro ah oo xanuunka dhimirka qaba dhibaatooyin ay soo gaadheen intii ay socdeen waraysiyo lala yeelanayay islamarkaana hay-adda dembi baadhista f b i du ay ka qaadayeen sawirada faraha associated press ayaa sheegtay inay ogaadeen in muddadii baadhitaanadaasi ay wadeen ay warbixintan ay ku guda jireen ay ku soo ogaadeen in xaruntaasi dadka lagu xidho markii hore si kumeel gaada loo furay islamarkaana lagu xareeyey saddex boqol iyo lixdan dhallinyaro ah hase ahaatee hadda ay xaruntii weli furan tahay islamarkaana lasii ballaadhiyey oo ay ku jiraan dad ka badan laba kun iyo saddex boqol oo qof waxaana warbixintu intaasi ku dartay in xeradaasi ay dhibaatooyin ka dhacaan
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a duhur wanaagsan dhallinyaro isxilqaantay ayaa deegaanada puntland ka bilaabay barnaamij dhirayn ah oo lagu soo nooleynayo bilicda magaalooyinka mustafa cabdulcasiis yuusuf oo ka tirsan dhallinyarada isxilqaanta ee puntland ayaa isaga oo ku sugan magaalada boosaaso waxa uu waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf uu uga waramay dhiraynta ay ka sameynayaan magaalooyinka puntland
aad baa umahadsan tahay yuusuf barnaamijkan dhiraynta wuxuu kasoo bilowday waa barnaamij saddex agalah oo buuhoodle cadaado iyo gaalkacyo ka socda barnaamijka saddex agalka ahi gaalkacyo waxay uga faa'iideysatay deegaanada ku xeeran oo dhan in loo gudbiyo xarunta dhiraynta ee saxansaxo ay gacanta ku hayso hambabaro relief rehabilitation organization sanadkii waxaa loogu talagalay inay soo saardho toban kun oo geed dhirtaas marba sibaa looga faa'iideystaa deegaanada ku xeeran aad baa loo gaarsiiyey degmada jariiban degmada galdogob degmada bursaalax degmada xarfo waxyaabo badanna waa laga faa'iiday intii uu jiray esfow marka dhir badan baa la gaarsiiyey tuulooyinka xitaa ku xiran degmada jariiban oo aada looga isticmaalo baraagaha baa waxaa la gaarsiiyey barnaamij loogu talagalay in dhirta la jarayo lagu bedelo oo geedka cadaada ah in dadka loo qaybiyo geedkaas ay ku beertaan meelaha geedkaas geedka cadaada ah in loogu bedelo oodii meeshay ooda soo jari jireen ay geedka cadaada ah baraagahooda ku wareejiyaan ku beeraan hadhowtana meesha ayuu geedka uu ka qalali jiray ay ka faa'iidaan geedkaas laftigiisa inay xaba ka helaan waay barnaamijkan cidda wadda iyo cidda ka gacan geysatay in fikirkaasi ama ciddii lahayd in dhalinyaradu ay isku xilqaamaan inay sameeyaan magaalooyinka ay ku beeraan geedo aad baa umahadsan tahay barnaamijkan horta sidiisa markii hore wuxuu kasoo bilowday baahida deegaanka ibraahim sheekh maxamed xasen gablaxnin la yidhaahdaba xaruntan saxansaxo aasaaskeeda ee lahaa fikirka markii laisku dardaray wuxuu u gudbay ilaa finland baa la gaarsiiyey barnaamijkan laakiin dhalinyaradu ay uga faa'iideyneyso gobolada gobolada ee degmooyinka ee magaalada ku xeeran wuxuu la socday barnaamijka isxilqaamayaasha puntland saxansaxana waxay qeyb ka ahayd xarumihii dhirta dhalinyarada ugu deeqayay si deegaanadaas loo dhireeyo oo deegaanadoo dhan dhirta loo gaarsiiyo
ma jiraan marka goobo aad nooca yimi kadhid ama aad noo sheegi kadhid oo hadda lagu beeray inta badanna magaalooyinka goobaha halbowlaha u ah magaalooyinka puntland markaan ka hadlayno ma lahan dhirayn ku fiican dooga ama indhaha ama sida magaalooyinka oo kale caalamka oo kale ah wadooyinka waxaa ku yaala muxuu ahay geedo dhiraynah indhahana u fiican magaalada gaalkacyo aan aada xooga u saarnay qorshihii wadooyinka aan ugu talagalay oo aan markii hore qorshe ayagu ah inaan dhirtii inaguna bixino dadkuna ay bixiyaan wixii lagu ilaalinayay reer kastana eridkiisa ilaaliyo waxyaabaa naga hor istaaga waxay ahayd qorshaha wadooyinka ee magaalada oo waxaa la yiri geedka haddii hadda la beero saacad kastaa wadada ku imaan karta maadaama wadooyin aysan lahayn laamiga weyn oo kale markaan ugu talagalay waxaa leeyahy dib baa loo dayactiraya marka geedku waa u qaadan karaa ama wuxuu noqon karaa marka waqtiga ahaa marka waxaa loo bedelay in xaafadaha loo qaybiyo laakiin magaalada hadda galdagob oo kale bursaalax oo kale burtinle oo kale xarfo waxaa looga faa'iideeyey in meelaha magaalada santarkooda lagu beero gaalkacyo laftigeeda waxaan u bedelnay isbitaalka weyn oo kale dhirbaan ku beerna badan iskuulka goobaha tacliinta oo dhan waxa weeye dhirta waa gaarsiina marka gobolada puntland oo dhan in dhiraynta laga sameeyo oo wacyigelintu gaadho oo xitaa dhirta xarunta taal la geeyana waa waa waa qorsheyn haddii aaladn olred hadda wayba wayba mar horeyba soo gaadhayba hadda gobolka baryo kale dhir aan gaalkacyo kasoo rarnay xilliga isxilqaamayaasha baa dhalinyaradu keentay cawsana waa iyaga dhalinyarada kusoo beeray oo wadadaas ceel daahir loogu talagalay hadda waxay ii sheegtay in gobolada ku baahin doontaan boosaaso ayaa joogtaa haatan bal waxaad iga warartaa qorshaha ma idinku jiraa in magaalada boosaaso iyo gobolada kale iyo deegaanada kaleba aad barnaamijka sidaas xilqaamayaasha dhalinyarada aad kasii samaysaan
barnaamijkan dhalinyaradu horta boosaaso waa ka jiraa runtii way mahadsan yihiin laba meeloodba aad baan ugu fakaraya magaalada boosaaso oo aan hadda joogo iyo magaalada carmo oo gobolka bari labaduba ah labadaas magaalo carmo waxay leedahay xarun babliga oo beerah oo weyn oo dhirayn u baahan oo atleast u baahan dadkeeda in la tababaro boosaasna waa magaalada weyn oo hadda sida muuqataa aan cidna u xilqabin marka waxaan ka fikiraynaa qorshe magaaladan boosaaso waa socdaa insha allah biidnillahi kariim dowladda hoose iyo wasaaradda deegaanka heer gobol lala kaashado xarun laga sameeyo kabacdina xaruntaasi ay soo saara dhir dhirtaas magaalada la geliyo dadka wixii frii lagu siiya inta badan maxnanaya laakiin dhaqaalo yarba ha ahaadee dhaqaalo lagu siiyo wacyigelin friya oo tiro badan oo xoog lena la qabto dadka haa kabacdi magaalada markaas mar haddii bil kasta boqol geed keliya la beero bishii haddii konton geed la beero labaatan geed haddii la beero toban geed haddii la beero bil walba sanadka waxaa beermaysa intaa oo geed marka magaalada bilicdeedu si deg degay usoo noqonaysa kulaylka magaaladana way la dagaalamaysaa dhirtaas hadhowta mustaqbal hoos u dhacaysa waa dareemka dha hadda waa aragtay hoos kulaylku suu ahaan jiray hadda ma ahan wuu ka duwanya waana aragtay isbedelka laftigiisa waxa sababa dee dhir badan baa lagu beeray magaalada jeedka soddonka markaa madhid wadadaas aada markaa madhid wadada airboortka markaa madhid wadooyinka waaweyn oo dhan dhir xooglaa lagu beeray marka waxaan u baahannahay bulshada magaalada boosaasana inaan wacyigelinno ku celcelinno qorshahana haddii alla idmo barnaamijkaas inaan ku darno xarunta saxanso xalkan laga sameeya qaabka saa looga hirgeliya mustafa cabdilcasiis yuusuf oo ka tirsan dhallinyarada isxilqaan ee dhiraynta ka wada deegaanada puntland oo u waramaya wariyaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal waxaa ku soo badanaya dhismayaasha dabaqyada ah dhallinyaro badan ayaa ka shaqeeya kana soo saara nolol maalmeedkooda dhismayaashan ayaa sidoo kale imanaya iyadoo ay yaraatay baqdintii laga qabay dabaqyada dhaadheer oo laga yaabo in ay waayadii hore laga welwel qabay inay sababaan dhulgariirka ka dhaca magaalada darteed aan aada looga dhisi jirin warbixin amuuraha ku saabsan waxaa buurama ka soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good magaaladan boorama waxaa muddooyinkan dambe ka socda dhismayaal u badan dabaqyo kuwaasoo wakhtiyadii hore looga cabsan jiray dhulgariirka oo magaalada wakhtiyada qaar ka dhaca walow aanu xoog badnayn haddaba dhismayaasha badan ee dabaqyada ah iyo qaabka ay u dhisayaan farsamayaqaanada dhisaya ayaan wax ka weydiiyey farsamayaqaano dhismayaasha casriga ah kala soo shaqeeyey shirkado caalami ah oo dhisay dalka jabuuti kuwaasoo wakhtigan aan kula kulmay magaalada boorama waxaa ka mid a injineer maxamed shide xasan oo aan weydiiyey in dhulgariirka ka dhaca marmarka qaar magaalada boorama uu waxyeelayn karo dhismayaasha cusub ee dabaqyada ah ee laga dhisayay magaalada isagoo cilmi ahaan u eegayay qaabka dhismayaasha ay u dhisayaan farsamayaqaanada dhismayaashaa wadaa sidaa uu wariyuuba magacayga u sheegay maxamed shide xasan baan ahay waxaan shaqadan dhiska bilaabay sanadkii katrafanturwaagii yani saddexiyo siddeetankii iyaan shaqada dhiska ka qayb galay ilaa maanta weli arsaaq kale ma aan cunin arsaaq dhis mooyaane waxaanan ka soo qayb galay oon dhismihiisa kasoo qayb galay hudheelka ugu weyn jabuuti ee laydhaha kambeski boorka dooraale qaybta friisonka la idhahda cashuuraha ka caagan hangaara iyo fooqaq wixii ka dhisanba aniga ayaa gacanta ku hayay oo dhisay liisee belbele liiseega la idhahda anigaa dhisay ugu weyn waxaan jawaabtu waa ahaa sababtoo ah halkan boorama intaan joogo aniga laftayda ilaa laba jeer saddex jeer baan dareeray iyaan dareemay dhulgariir aanan xoog u weynayn habase atee injineeradu marka ay ka hadlayaan dabaqa dhulku neefsiga lagu sheegayaa waa gariir weeyaan marka gariirkaasi boorama iyadu caadayba u lahayd gariirkaoo dee buurbaa guuxdaa la odhan jiray laakiin boorama iyo meelaha kaleba kolleyba dhulku neefsi aynan inagu dareemin buu habeenkii neefsadaa kol haddii uu dhulgariirku uu quwad leeyahayna haa uu yeeli karaa fooqaqan oo sababtaa u yeeli dildilaaca waxa keenaya lagu leeyahay waa dildilaacaanoo xaggana dilaacdo xaggana dilaacdaba waxa weeyaan waa waa sistemkan ay iyagu u dhiseen weeyaan haddii laakiin awna sistemka aynan u dhisin marka uu dhulku neefsado gurigu ma kala hadhayo dhulgariirku waxa weeyaan gurigu inuu isku wada xidhnaado raadiyo wada shubnaado laakiin haddii awnan gurigu isku wada xidhnayn markuu dhulku gariiro gurigu kala hadhayaa oo uu kala hadhayaa markaana dilaa xoogla u imanaya aakhirkana waxaa laga yaabaa inay inay dhibaata ka dhalato
injineer axmed daahir jaamac wuxuu ka mid yahay injineerada waraysigan inagala qayb qaadanaya isagana waxaan weydiinayaa maadaama magaaladan boorama ay dhulgariir leedahay dhismayaasha ka socda ee faraha badan lana aad aragtay maxaad kula talinahayd injineerada dhisaya dhismayaashaasi ka socda magaalada boorama waxaan kula talin lahaa sida uu ninkaa walaalkayba sheegay horta qodaalka inay ka joojiyaan birta ayaa maanta tayada guriga ilaalisa dilaaca ka eegta birtaasoo loo miisaamo oo loo sameeyo waxii loodhan jiray xisaabtii xadiidka loo xisaabiyo xadiidka intaan la gelin gurigeeduba la gelin in la xisaabin karo birtii nooca la gelinayo iyo sida loo gelinayo waxaana kula talin lahaa ragga dhisanaya iyo kuwa u dhisaya in ay u dhaxeeyaan nin khibrad u leh calaamadda dhulka adaygiisa sidii loo buuxin lahaa sidii loo garaaci lahaa iyo sidii xadiidkaa loo kontarooli lahaa
sidaa uu tilmaamay maxaad ku biirin lahayd in dhismayaasha maxay laga bedelo magaalada boorama amase maxaa lagu kordhin lahaa basilada in yar baan ku daray taasoo ah qaldadu waxay kala leedahay qiimo marka iminka fooqyo la samaynayo waxaa jira saddex boqol iyo konton shub wixii sagxad la shubayo iyo kaabadaha markuu dabaq fuulayo qaldada miisaankeeda waxa la yidhahda saddex boqol iyo konton baa kiiloogeeda la kiiloogeeda la yidhahdaa waxaa jirta afar boqol iyo labaatan waxaa jirta saddex boqol marka qaldada lagu shubayo shubka ee dabaqyada dee cid kontaroolaysa oo howlaha guudahoo teebeyahoo teestigii qaadaysa oo qaldada intay baalihiisidata teest teesti ka qaadaysaa ma jirto ha oo tijaabinaysa sibirhkii inta midhee lagu darayo qof qiyaasi karayaa ma jiro makiinad buu soo kiraynayaa makiinaddii qaldada laaqaysa butuneerkii nin kuuliyaa ku ridaya waa la dallacaya waa lagu shubayaa markaa dee waxaan leeyahay intaa la iska ilaaliyo oo sibirku qiyaas buu leeyahay mitirkiibka imisa midh oo sibidhaa ku dhacda kolkay shub sagxada tahay la isidhahdo ta kiilooya sidaasay tayo ku yeelanayaan ninka kontarooleyga ahee kormeeraha ee u dhaxeeya ninka aqalkale iyo ninka dhisayana inay ku dadaalaan inuu ninka aqalka dhisaya uu shaxaadi karaa kan aqalkalina waxba kama garanayo iyadoo waqtiyada qaar dhulku gariiro magaalada boorama haddana ma jiraan dhismayaal uu khasaare soo gaadhsiiyo dhulgariirkaasi dadweynaha ku nool magaalada ayaana iyagu la qabsaday dhulgariirada ay dareemaan oo ah qaar fudud haashim sheekh cumar good v o e boorama aad buu mahadsan yahay haashim haatana dhinaca heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka cabdi tahliil warsame sida oo ka hilaaca iilayskeeda cadceedda ammaantada libaaxa malawaanad ogayne ayaan urkiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala muumiya hawtusaaye haddiyaanu ibliisku iga taambinaynin inadeed tudhi weydo igimaya kulleed haddiyaanu ibliisku iga taambinaynin intaasi aynu kaga nimaadno heestaasi onkod iyo codka fanaanka cabdi tahliil warsamee haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaaraa nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa dhacay kulanno ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub iyadoo kooxaha qaarkoodna ay xaqiijiyeen inay u gudbeen wareega lix iyo tobanka haddii aan ku horreyno gruubka e kooxda atletic madrid ayaa laba gool iyo eber uga badisay kooxda monaco brushii dortmund iyo clabrug waxay iskulaaga dhaceen barbardhac goola la'aan ah gruubkan waxaa horkacaysa hadda kooxda atletica madrid oo xaqiijisay inay u soo gudubtay wareega xigo waxaa sidoo kale soo gudubtay iyana kooxda brush iyo dortmund halka kooxaha clabrug iyo monaco ay uga hooseeyaan inkastoo clabrug ay leedahay shan dhibcood ciyaarihii kale ee xalay dhacay gruubka d kooxda kubadda cagta locomotiv moscow laba gool iyo eber ayay dirtay kooxda galatasray halka f c borto ay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda kubadda cagta shaalka ee dalkaasi jarmalka waxaa xaqiijiyey wareega xiga ee lix iyo tobanka ee gruubkan kooxda porto oo leh saddex iyo toban dhibcood shaalka ayaa ku xigta oo leh siddeed dhibic labaduba waxay u gudbeen wareega xiga labada gruub ee b iyo c ayaa ahaa kuwii ugu xiisaha badnaa xilli ciyaareedkan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub waxaa hadda khadka si toosa ugu jira wariye maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi degan magaalada muqdisho kana faallooda ciyaaraha Ee isaga ayaana jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed labadan gruub eh, xiisahoodu muxuu yahay
tahay nuur bukhaari eh, labadan gruub waa labada gruub ee laysku hayo kooxihii horeba eh, waaweynka ahaa horey u shaqaystay laakiin kuwa toddobaadka ugu dambeeya oroori doona waxay yihiin nimanka tottenham la yidhaahdo inter milan weliba baris germany liverpool iyo napoli oo iyana gruub kale aada isugu hayo marka eh, liverpool in xalay laga badiyey oo baris german ayaa adkaatay waxay ka dhigan tahay liverpool final bay la ciyaari doontaa nimanka la yihahdo napoli oo iyanu sanadkan ah napoli hadda nihow eh, waa jabhad yacni niman laysku keenay ma ahan umana dhigmaan Waa dhalinyaro isbahansan.
oo kale uma ha dhalinyaro isbahansan oo to- dhalinyaro isfahansan oo kulibali kulibali beryl martinez martinez iyo hamsig iyo insini iyo haddaad aragto waa waxaan hadda maanta aan aad u burayn laakiin waa niman isfahmay weeyaan hadda laakiin nimankaas baris germany waa la xisaabtameen oo horaya gadaal dhinacahu bareejo u kala qaateen haddana liverpool waa ti ay kusoo garaaceen san paul marka anfield marka lagu ciyaarayo waa final liverpool marka sanadkan aad iyo aad ayaa looga baqa liverpool ayagu waxaa leeyahay sanadkan waa sanadka ugu fiicnaa ay wax samayn karaan sanadkii hore final bay gaareen haddana iyagu tan iyo laba kun toban labadii wax koob maanu qaadin mar dhaweyd league cupkay ka soo hareen hadda jamliigooda khatar ku jira marka liverpool waxay u tahay iyana final kulankaayo marka gruubka kan ay ku jiraan germany iyo liverpool iyo napoli waa kan toddobaadka ugu dambeeya aan shaahayn waxaa soo bixi doona halka kan inter iyo tottenham barcelona iyana ay haysato cayaar aada u adag inkastoo barcelona ay xaqiijiyeen inay ku dhamaysteen kaalinta koowaad ee gruubkoodu haddana waana kooxda taariikhda ugu badan ayaa leeyahay gruubka marwasta kaalinta kaga dhamaystay koowaad haddase ciyaar adag tottenham waxay iyana u tahay final marka nuurow jamil leagu waxaan sugi doonaa isbuuc aada u adag iyadoo aan ognahay xalay ninkii gaabnaa ee messi in uu gaaray rikoor weyn oo ah ninka taariikhda jamligu hal koox goolasha ugu badan u dhaliyey oo boqol iyo lix gool uu messi gaaray kana sarmay ronaldo oo boqol iyo shan gool u dhaliyey nimanka madrid la yidhaahdo weliba leo xalay isagu wuxuu gaaray rikoorka jamligu sanad ciyaareedkan waxa uu cadcad yahay inuu jamyoligu u qaado waxay hadda lix gool uu sii maraya goolinta isagaa la wareegay waan ognahay messi xataa inuu taageeraasha hortooda ka ballan qaaday sanadkan kamnu inuu dib ugu soo celin doono jamligo oo muddo dheer kooxda ugu dambeeyay saddex sana ah marka gruubyadanna aaday u adag yihiin Waa garta marka- oo ha haddii aan dhegaystayaasha xusuusino ciyaarihii labadan gruub ee xalay ee dhacay kooxuhu siday u kala badiyaan kooxda b s v eindhoven eh, barcelona ayaa laba gool iyo gool uga badisay eh, tottenhamna hal gool iyo eber ayay dirtay inter milan eh, liverpoolna waxaa ka badisay xalay kooxda paris saint germain eh, neymar ayaa ka muuqday oo gool dhaliyey napolina saddex gool iyo gool ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee red star dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaa marti igu ahaa oo igala qayb galay weriye maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur oo ciyaaraha inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada heesta cabdi soo dhowow waxaa wada qaadaya cabdi shire jaamac jooqle iyo nimco yaasiin caraale
heestaas dibacsan ay ku luqayaan fanaaniinta jooqle shire iyo nimco yaasiin ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhaqankiyo asluubta deerta hablaha oo dhaqankiyo asluubta deerta hablaha oo